بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد mas-uuliinta golayaasha qaranka ee kala duwan saraakiisha ciidamada qaranka asluubta iyo booliiska iyo dhammaanba muwaadiniinta saxaafadda kale soco ka socota munaasabadda tan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad uga farax- aad ugu faraxsanahay saraakiisha ciidamada kala duwan ee ay ka muuqato haybaddii ciidannimo hannaankii derajada ee hoggaaminta iyo kala dambaynta ciidanka ciidamadu waxay ka mid yihiin astaanta qarannimada waxayna dalka u leeyihiin muhiimad weyn oo aan la'aantood dowladnimo jiri karin annagoo ka duulayna mudnaanta ciidanku u leeyahay qaranka waxaana xukuumaddana ay eh, kor u qaadday mushaarkii sannadkii nooga horreeyey ee aanu kordhinnay boqolkiiba boqol iyada oo ay nootii la qabyo aad u badan dhaqaalaha dalkuna aad u hooseeyo deen culusna nalagu lahaa khasnadda dowladduna ay madhnaayeen waxaad og tihiin qalabka iyo saanadda aanu ciidanka ku soo kordhinnay oo ee, gaadhaya boqol iyo koob iyo labaatan gaadhi waxaan u howlgallay sugidda ee, tirada ciidanka dhabta ah ee ciidanku qar- ee ciidanka qarankani haysto iyo iyadoo aanu ee, ka saaray in ka badan sad- laba- saddex kun oo caagla ahaa taasoo aanu ku bedelnay halkoodii ciidamo cusub oo hawlgeliyey oo la hawlgeliyey waxaanay ahayd hawl culus oo aanu ku ammaanayno saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeyey darajada ciidanku waxay ka mid ahayd himiladii qaranka waxaana ahayd higsigii xisbigayagii aanu ballanqaadnay xilligii ololaha doorashada aanu ku jirnay waxaan ku faraxsannahay in riyadaasi ay dhabowday oo aanu maanta kumanaan ciidamada kala duwana ay qaranku ku lubaysan yihiin darajadii waxaan jecelahay inaan idin- inaan idin daraasiiyo dadaalka la geliyey derajada iyo iyo iyo diyaarinteedu maahan wax hawl yar Ee, sidoo kale dhaqaalaha ku baxayna saraakiisha kala duwan ee alifla ilaa genaraal arrin fudud may ahayn Ee, waxa idin ee, waxay waxaynu idin idiin hornay annaga oo ogsoon kaalinta aad qaranka kaga jirtaan maanta waxaa laydin diyaariyey kulliyaddii saraakiisha ciidanka oo loo qorsheeyey inay dallacaddii ugu horreysay ee tababarka saraakiisha uu maanta ka ee, ka bilaabmo ee, jaamacadda tan sidoo si loo helo ciidan aqoon leh oo qaran oo ee, ee, kara oo oo- oo- oo garan kara waajibaadka iyo mas-uuliyadda saaran gabagabadii waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo arrinta shidaalka jinaal ee shidaalka iyo diyaarinta iyo iyo diyaaradaha Ethiopia Airline arrintanoo ay eh, mas-uuliyiinta mucaaradku eh, tilmaamo khaldan ka bixiyeen bulshadana ay ku soo dhex tuureen hadallo aan la hubsan aflagaada aan loo eh, loo midaadayn iyo eh, mararka qaarkood oo ay ku- eh, ku baaqayaan hadalla ay qarannimada waxyeello ugu dhimayaan nabadgelyada iyo dalka ay eh, mugdi ka gelinayaan walaalayaal shirkadda jiraal may bixin ee way hakisay shaqadeedii Ethiopia Airline waa shirkadda eh, eh, eh, eh, Ethiopian Airline wax ceeb ah kama ay sheegin madaalka hargeysa waxayna ahayd been la abuuray la abuuro la buunbuuniyaba ahayd waa ilaahay mahaddii dalka somalilan waa nabadgelyo waxaanu marayaa meel fiican oo lagu faano mana jiraan haba yaraatee wax hoosu dhaca oo ku ku soo kordhay nabadgelyada dalka wuxuu dalkani leeyahay ciidamo heegan u ah oo nabadgelyada dalka ilaaliya wuxuu leeyahay bulsho u diyaara oo u darban ilaalinta dalkooda waxa uu leeyahay dowladu daacada oo ay ka doorteen codkooda waxaa waxay kala og yihiin cidda dhaqaalaynaysa ee dadka ee dhisaysa dalka ee ku howlan horumarintiisa iyo kuwa cayda iyo afishaarnimada la taagan gidarada ee u samaystay golayaashii sharci darrada ah bulshada reer somalilan waxaan leeyahay nabadgedi nabadgelyadiina ilaashada ciidanka la shaqeeya caawiya isbarbartaaga isku duubnaada oo qarnimada u midooba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu